door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka dahur ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa qayb ka noqon doona gaari ay saarnaayeen dad shacaba oo miina ay kula qaraxday qaybo ka mida gobolka gidul
dagaal khasaare dhaliyey oo maanta dib ugu qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool
shirka garsoorayaasha dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay inta badan hay-adaha cadaaladda ee dalka taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka oo maanta xilka kala wareegay taliyihii hore
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii oo dhan
aan ku horeynaye waxa uu qarax miino uu maanta ka dhacay gobolka gedo kaas oo khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay kasoo gaareen dad shacaba qaraxan ayaa sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaanu maanta ka dhacay deegaanka la yiraahdo uunsi oo udhexeeya degmooyinka beled xaawo iyo doolow ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya sida ay wararku aan helinu ay sheegayaan qaraxa oo ahaa mid markaasi miino nooca dhulka lagu aaso ah oo markaasi laga hago meelaha fogfog ayaa waxa uu haleelay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo markaasi la tilmaamay inay safar ahaayeen waxaana qaraxu uu ku qabsaday xili ay marayeen deegaanka unsi inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku geeriyootay qaraxa halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo dhammaantood ahaa dad shacaba oo saarnaa gaariga u qaraxa uu haleelay dadka ayaa markaasi ama dadka deegaanka ayaa gurmad u sameeyay dhaawacyada oo loo qaaday doolow ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka jubbaland iyo kan gobolka gedob ay uga hadlayaan qaraxan khasaaraha dhaliyey ee maanta ka dhacay deegaanka uunsi ee u dhexeeya beled xaawo iyo doolow ee gobolka gedob
xarunta gobolka soolna maanta waxaa dib uga qarxay dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa s c ee ku sugan magaalada laascaanood wararka aan ka helayno duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in halkaas aroortii hore ee saaka uu ka qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka maamulka somalilan iyo ciidamada s s c kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay isku horfadhiyey duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo hareeraheeda wararka saaka la helayo waxa ay tilmaamayaan in ciidanka somalilan oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday duleedka magaalada laascaanood ay soo weerareen gudaha magaalada laascaanood halkaasna uu ka qarxay dagaallo xoog leh oo iminkadan ku dhex maraya ciidamada somalilan iyo kuwa s s c duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhawaqa hubka culus ayaa laga maqlayaa aagga dagaalka sidoo kale waxaa dagaalka barbar socda madaafiic xoogan oo ciidamada somalilan ay ku garaacayaan xaafado ka tirsan magaalada laascaanood ilaa iyo haddana si saxa looma oga khasaaraha rasmi ahaan ka dhashay dagaalada saaka dib uga qarxay magaalada laascaanood bishii lasoo dhaafay waxaa magaalada laascaanood ka taagnaa colaad u dhexaysay ciidanka somalilan iyo kuwa s s c oo marar badan ay halkaasi ku dhex mareen isku dhacyo dagaal oo aada u xoogan kuwaas oo dhaliyey khasaarooyin isugu jira dhimashiya dhaawac waxaana dagaaladaasi ku geeriyooday saraakiil iyo taliyayaal ciidan golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa dhowaan maamulka somalilan ee uu hogaamiye madaxweyne muuse biixi cabdi waxa ay ugu baaqeen in ciidankooda ay kala baxaan gobolka sool iyo hareerihiisa waxaana ay tilmaameen in muhiim ay tahay in la joojiyo colaadaha ka aloolsan deegaanada ka tirsan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si lamida toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu ka dhawaajiyey in qadiyadda ka taagan gobolka sool ay u dhexayso somalilan iyo dadka deegaankaas waxaana uu sheegay in dagaaladii dhacay uu ka xun yahay iyo khasaarihii ka dhashay laakiin hadda wixii ka dambeeya muhiim ay tahay in miiska wadahadalka lagu xaliyo xiisadda ka taagan gobolka sool iyo hareerihiisa laakiin ballanqaadka madaxweyne muuse biixi ayaa saaka u muuqda mid meesha ka baxay
markaana haddii aan eegno maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda darajada sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya baashe yuusuf axmed ayaa wuxuu si rasmi a u daafuray shirka afraad ee madasha garsoorayaasha dalka kaasoo ka qabsoomay magaalada muqdisho shirkan oo isugu yimaadaan garsoorayaasha kala duwan ee maxkamadaha dalka ayaa diradda lagu saaraa mawaadiicda ahmiyadaha u leh howlaha shaqo ee garsoorka waxaana shirkan maanta looga hadlayaa mideynta qaabka iyo qorista xukunada shirka ayaa waxaa markaasi kaloo lagu arinsanayaa habraacyada dacwadeed ee been abuurka iyo sidoo kale weliba fulinta dacwadaha iyo sinaanta cadaaladda waxaana halkaasi loogu soo bandhigayaa cilmi baarisyo kala duwan oo markaasi laga sameeyay mawaadiicda ku saabsan shirka maanta markaasi garsoorayaasha u qabsoomaya gudoomiyaha maxkamadda sare mudane baashe yuusuf axmed oo furitaanka shirka hadal ka jeediya ayaa carabka ku adkeeyey in shirkani uu ahmiyad weyn u leeyahay fududeynta xilgudashada garsoorka iyo tayeenta adeegyada cadaaladda ee bulshada u qabto ay u qabato dabcan iyo sidoo kale faham midaysan oo laga yeesho dabaqidda iyo tafsiirka qawaaniinta kala duwan ee dalka si kor loogu qaado adeega cadaaladeed ee garsoorka dalka
mahadsaned cali taliyaha ciidanka xoogga ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu maanta la wareegay xilkaas waxaana uu kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya generaal odowa yuusuf raage sidoo kale waxaa xilka la wareegay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliya isagoo kala wareegay generaal biixi saraakiishan maanta la wareegay xilalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh maxamuud uu aqbalay soo jeedin kaga timid golaha wasiirada oo lagu magacaabayay taliyaashan
warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel